Maxkamaddu markay aragtay qoryaha ku qoran galkaas oo tirsigooda guud uu yahay labaatan iyo kow qori oo kala ah AK47 oo toddobiyo toban qori ah, qoryaha noocooda loo yaqaano faalka oo laba qori ah, kaaraabiin hal qori, baasuuka hal qori. Maxkamaddu dhammaan hubkaas aan soo xusay waxay u xukuntay dowladda Puntland ee Soomaaliyeed waxayna maxkamaddu xukuntay in dhammaan hubkaas lagu wareejiyo gacanta dowladda si waafaqsan qodobka boqol sideetan iyo labo iyo qodobka boqol sideetan iyo saddex ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed.